إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq lmaraam buluq lmaraam min adilat اlaxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu salaa baabu shuruudi salaad baabkaasaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka caamir ibnu rabiica caamir ibnu rabiica radia allahu canh qaala wuxuu yidhi caamir ibnu rabiica ra-aytu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu calayhi wasalama yusallii xaala uu tukanayo calaa raaxilati daabadiisa korkeeda uu ku tukanayo xaysu meelna uu tukanayo tawajahad ay ula jeesato nabiga bihi xaysu meel uu tukanayo tawajahad daabadu ay ula jeesato bihi nabiga muttafaqun calayh zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ku daray yuumiu waa ishaarayay nabigu bira'si madaxiisuu ishaarayay walam yakun mana ahayn yasnacu mid sameeya hu arrinkaas filmaktubati salaada waajibkaa wali abi daawuudda waxaa u sugnaaday min xadiidi anas kaana nabiga wuxuu ahaa idaa safara markuu safro oo faaraada uu rabo an yatadawaca inuu sunaysto istaqbala waa la qaabili jiray binaaqati hashiisa alqiblata qiblada fa kabara allahu akbar uu dhihi jiro salaaduu xidha jiray uma sallaa waa tukan jiray xaysu meel alla meeshii kaana uu ahaado weju rikaabihi gaadiidkiisa wejigiisa wa isnaadu xadiiskan sanadkiisuna xasanun waa mid xasan ah caamir ibnu rabiica radia allahu canhu wuxuu yidhi ra-aytu rasuula allah rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam yusallii xaalu tukanaya calaa raaxilatihi daabadiisa uu ku tukanaya macnaha hashiisa hashiisa ayuu ku dul tukanaya nabiga sala allahu calayhi wasalam salaadaasna weliba salaad waxay ahayd salaad oo sunno ah salaadaas uu ku tukanayeyna salaad sunna ayay ahayd oo waxa weeye lafdiga muslim waxaa ku sugnaaday yusalli subxata bileyl yusalli asubxata salaad sunnaahu tukanaya bileyl habeenkii fi safari calaa dahri raaxilati lafdiga muslim waa saas lafdiga bukhaari lafdigiisa waxaa ku jirtay ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam wa huwa cala araaxilati yusabixu waa sunaysanay yusabixu waa sunaysanay marka bukhaari muslim labadaba waxaa ku cad salaada uu tukanayey nabiga sala allahu calayh wasalam oo hasha korkeeda uu ku tukanayey salaad sunnaahay aheed oo weliba sunnooyinku waa badan yihiin sunnada habeenkii oo salaatuleylka saasay ahayd ra-aytu rasuulallahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam yusalli xaalu tukanaya calaa raaxilati daabadiisa korkeeda uu ku tukanaa xaysu meeluuna u tukanayay tawajahad daabadu ay ula jeesato bihi nabiga muttafaqun calayh zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu siyaadiyey yuumiu waa ishaarayay nabigu bira'si madaxiisa tan waa faa-iido dheeraada wuxuu u keenay siyaadadaas marka uu rukuucayo ama sujuudayo hasha korkeeda wejiga saari maa hasha korkeeda kooraha amase hasha kuruskeeda saari maa wejiga ee waa ishaara xoogaa madaxu saas leeyahy yuumiu waa ishaaray bira'si madaxiisa walam yakun mana ahayn yasnacu mid sameeya hu ficilkaas filmaktubati salaada waajibka ah ee salaadaha uu ku tukan jiray daabada korkeeda salaadaha sunnadaa hay aheed salaadaha sunnadaa ay aheed weli abi daawuuda waxaa usugnaaday min xadiidi anas kaana wuxuu ahaa nabiga idaa safara markuu safro fa araada uu rabo an yatadawaca inuu sunaysto salaad sunnaa inuu tukado markuu rabo salaadaha sunnada oo uu nabigu tukan jiray safarkana waxay ahayd salaatu duxaa salaatu leyl ragcatay lfajri kuwaasay ahayd laakiin salaadaha raatibada ah duhurka raatibooyinkiisa sida afarta ragcood duhurka ka horeyda iyo labada ka dambayda raatibooyinka maqribka raatibooyinka cishaha isagoo tukaday lamaba hayaba kuwaas isagoo musaafira markuu musaafirka yahay ma tukan jirin ee salaadaha uu tukan jiray waxay ahayd marka musaafirka iyo salaatuleylka safar iyo waxa weeyaan iqaamo midna ma day jirin salaatuleylka salaatu duxana isagoo musaafira waa tukaday ragcatayilfajr labada rag oo sunada salaada subax ka horeydana xadar iyo safar midna kama tegi jirin marka salaadaha sunada waa kuwaas wey amaa raatibooyinka duhurka raatibooyinka maqribka raatibooyinka cishaha kuwaas ma uusan tukan jirin nabiga sala allahu alay slm markuu musaafir yahay marka salaadaha oo waxa way sunada ayuu sidaas u tukan jiray waajibka maya faraadan markuu rabo an yatadawaca inuu sunaysto fistaqbala waa la qaabili jiray binaaqati heshiisa alqiblata qiblada fakabara allahu akbar udhi jir marka riwaayadan abu daawuud muxuu ugu daray wuxuu u keenay macno dheeraadaha ku jira oo macnahaasu wuxuu yahay wuxuu caddaynaa salaada marka uu xiranayo qiblada u jeesan jira markuu qiblada u jeesto allahu akbar yaraa salaada xirto kadib uu meeshu u socday marka aadi jir kadib meeshu u socda uu iskaga tukana meesha hadda dantiisu ay too safar u yahay safar laakiin xirashada markuu xihanayo qiblada u jeesan jir intaasaa riwaayadda abu daawuud ay dheeraad la tahay fakabara allahu akbar jiray um fakabara allahu akbar u dhihi jiray uma sallaa markaasuu tukan jiray xayu meel alla meeshii kaana uu ahaado wejhu rikaabihi gaadiidkiisa wejigiisa wa isnaadu xasan sanadkiisuna waa xasanu ilxaafidku aimo kalena waaba saxiixiyeen sida ibnulmulaqin oo kale wuxuu kaloo tasxiixiisa ka soo raray ibnulmulaqin ibnu sakan uu ka soo raray mukhtasaru lbatri lmuniirka marka xadiidku waa xadiid haabit ah aimo badan ayaa xasan ka dhigeen sida imaam lmundiri oo kaleeto alimaam lmundiri oo kaleeto xasan uu asna ka dhigay sida ku sugan khulaasa mukhtasaru sunan sidoo kale waxaa xasan ka dhigay imaamu nawowi raximah llahu tacaala sida majmuuca ku sugan marka xaafid ibnu xajar mundiri nawowi xasan ayay ka dhigeen ibnulmulaqin iyo ibnu sakan iyona waaba saxiixiyeen xadiidka xadiidkan marka waxaa laga faa'iidaysanaa ha ahaato waxa weya xadiidka caamir ibnu rabiica amase xadiidka dambe anas intaba waxaa laga faa'iidaysanaa salaada sunna inuu tukan jiray nabiga markuu musaafir yahay salaadaha sunnadaana waa sida aan sheegnay salaata oo ragcatay duxaa salaatuleyl sunatay lwuduu ragcatay lfajr kuwaasay ahaayeen laakiin raatibooyinka kale maya waxaa kaleeto xadiidka laga faa'iidaysanaa qofka marka uu sunnaysanaa safar uu ku sunnaysanaa oo salaad sunnaa uu tukanaa waajib kuma ahan qiblada inuu qaabilaa shardigii ahaa istiqbaalu qibla waa ka dhaca shardigii ahaa istiqbaalu lqibla waa ka dhaca hadaad marka diyaarad saaran tahay amaad baabuur saaran tahay amaad fara saaran tahay gaadiidaa saaran tahay waa safaraata waxa weeye meel alla meesha u soctadoo iskaga jeeda aada salaada iska xidhana kursigaaga adoo iskaga fadhiyo markaasaad iska tukana cawra salaatuleylkaagii salaatuduxadii salaadahaagii cawra iska tuka oo kursigaaga iskaga fadhiyo meel kale iskaga sii jeeda markaad aad tahay rukuucdana xoogaa madaxaad hoos u dhige sujuuddana waa kasii hoos marine in laga sii hoos marinaayona waxa weeyaan xadiid abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen imaamu tirmidina uu saxiix yeelay baqawina uu saxiix yeelay a caddayna min xadiidi jaabir oo waxa weeyaan nabigaan arkay yihi sala allahu calay wasalam isagoo ku tukanaya hashiisa naxwa almashriq meesha qorax ka soo bax ku aadan wa sujuudu akfadu min arukuuc sujuudaana ka hooseyday rukuucda wa sujuudu akfadu min arukuuc uley marka rukuucdaad madaxaad hoos u dhigin sujuuddana waa kasii hoos marinay axaadiidta marka saxiixeynka sida xadiidka caamir ibnu rabiica xadiidka ibnu cumar xadiid kaloo aanaas kulligood waxay leeyiin salaada markuu la sunaysanaa meeshii gaadiidkaa ujeedaa loo sunaysanaa laakiin xadiidkan aanaas ee abu daawuud uu wariyey wuxuu leeyahay salaada xidhashadeeda marka la xidhanaa qiblada xaggeeda loo jeesanay khalaas kadibaad meeshii aada u socoto u safrayda u jeesanay sidaas darteeda sida ugu wanaagsan waxay tahay markaad xihanaydo inaad qiblada u jeesatood xidhato kadib markaad xidhato kadib dantaadii iyo meeshaad u socotay aada aado laakiin had marka hore haddaad xidhato ka hor adoo qibladaba u jeedin taas khilaafaa ku jira imaam axmed wuxuu leeyahay ma ansaxaydo laazim waxaa ah marka la xihanaa in qiblada loo jeesto kadibna meeshaad u socotay aada aado laakiin jumhuurulculamaa waxay mareen riwaayad imaam axmedna weliba ay la jirto maya waa sunna waa sida afdalka markaad xidhayda inaad u jeesato qiblada laakiin haddaad marka horeeba adoon ujeedin iska xidhato waa ka ansaxayda weliba in badanoo hadda gaadiidka lagu safra ka midaan adiga hogaankaba uma haydin diyaaradaad ku safre hogaan uma haydin qibladana inaadan garayn waa dhici karta baabuuraad saaran tahay qibladiiba inaadan garayn waa dhici karta hogaankana uma haydin in badan waa saas marka salaadaha sunnada waxaa loogu talagalo loo fududeeyey in la badiyo sunnooyinka marka wax badanaa laga fududeeyey oo waxa weeyaan marka sunnada la safarka la yahay wax badanaa laga fududeeyey sidaasoo kale xadiidku kutusaa salaada waajibka inaan la ogolayn in lagu tukado daabadda korkeeda marka salaada waajibka la tukana qofku waa inuu dego dhulka tago waa inuu dhulka tago laakiin hadday dhacdo in qofkii asagoo maalan diyaarad saaran ama markab saaran salaaddii waktigeeda uu galo oo is yidhaahdo waktigii salaaddu waa tegaa iyadoo safarka lagu jiro hadduu is yidhaahdo muxuu samaynaa salaadaa la fiirina horta salaadu hadday tahay salaadaha dib loo dhigi karo oo salaada ka dambayda lagu jamci karo dibaad u dhigane hadhow markaad degtaad isku jamcine salaadaha dib loo dhiga waa meeqa salaadood waa laba bis waa duhur iyo maqrib salaad kaleo dib loo dhigaa male casir dib looma dhigi karo cishada dib looma dhigi karo dib ma leh salaadaha dib loo dhigaa waa laba un waa duhur dib inta loo dhiga casirka lagu dara iyo waxa weeyaan maqrib oo inta dib loo dhigaa cishaha lagu dari kara haday labadaas salaadood tahay marka waktiga salaada dambena safarku ka hor dhammaanayo khalaas dib aad u dhiganay hadday tahay salaadu salaadan dib loo dhigi maxaad samayna ama dibaad danta usoo dhigtaa waktigiina tegaad tambixad markaas waxaa la rabaa hadduu istaagi karo oo waxa weyn inta istaago qiblada u jeesto tuka karo waa inuu inta istaago qiblada u jeesto sidii uu tuka jiray dhulka ugu tukado hadduusan awoodinna sida uu awoodo u tukanaho isagoo fadhiyuu tukanaa meeshuu rababa ha u jeedo maxaa yeelay rabbulcaalamiin wuxuu yidhi fataqu llaha ma staactum nabigana wuxuu yidhi salى اlahu alayه wasalam waidaa amartukum bimrin faatuu minhu ma staactum ilah wuxu hi waxaad awoodaan alla uga baqa nabigana wuxuu yidhi amarkii layni siiyo intaad awoodaan kala imaada marka hadduu istaagi karo qibladan ujeeso karo waa waajib la mid maaha suma iyadu hadduu istaagi waayo ama qibladiiba ujeeso karin ama uusan gala karinba siduu awoodu iskaga tukana ayadaa laakiin salaada marna waa inaan waktigeedu tegin mamnuuc waxaa salaada in waktigeedu kaa tago si kastoo tahay salaadii waa inaad tukato wa can abi saciidin abi saciid ayuu tirmidi ka wariyey radia allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi alardu dhulka kulluhaa dhammaanteed masjidun waa meel lagu tukado ila almaqbarata qabuuraha maahane iyo walxamaama makaanu qubaysiga maahane rawaahu tirmidi ayaa wariyey walahu xadiidkana cilatuna u sugnaatay wa can ibni cumar cabdullahi ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi naha nabiyu nabiga reebay sala allahu calayh wasalam an yusallaa in lagu tukado fii sabcati mawaadina toddoba meelood almasbalati qashinqubka meesha qashinka lagu qubo waalmajzarati kawaanka meesha xoolaha lagu qalo waalmaqbarati meelaha lagu aaso dadka wa qaaricati dariiqi wadada dhexbartankeeda walxamaami iyo meesha lagu qubaysto wa macaadin libili geela xeradiisa geela meesha uu fariisto macaadinka waa meesha geelu fariista marka biyaha la siiyo xerada maaha macaadin libil geela sabaashiisa wa fowqa dahri beytillaahi ilaahay beytkiisa korkiisa kacbada korkeeda wey rawaahu tirmidia weriye wa dacafa waana daciifiy xadiidka hore abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ikhtilaaf ayaa ku jira cilada uu sheegaya xaafidkuna waxay tahay irsaalaa ku jira oo waxaa la wariyey iyadoo uu saxaabigu ka maqan yahay abi saciidin waa la isku khilaafay fii waslihi wa irsaalihi laakiin isma diidayaano riwaayada mursaladaahu ma diidaydo midda oo mawsuulada ah welidaa sidaas daraaddeed a'imo badanaan rajaxay mawsuulka riwaayadda ah sida ibnu khusayma ibnu xibaan xaakim ibnulxasmi ibnu daqiiq ciid shaykhulislaam ibnu taymiya weliba shekhulislaam taymiya wuxuu yidhi rawaahu axmed wa abu daawuuda watirmidiyu wabnu maajah walbazaar wa kayruhum biasaaniida jayida intaasoo dhanaa sanadyaal wanaagsan ku wariya markaasuu yidhi waman takallama fiihi fama stawfaa duruqahu qofka xadiidkan daciifiya waa qofan duruqdiisa dhammaystirin shekhulislaam taymiya xadiidkan qofka daciifinaa waa qof duruuqdiisao dhan aan isku keeninoo hal dariiq ama laba dariiq inta arka yidhi waa daciif waxaana rabaa xadiidka xukun markaad siinayda in duruuqdiisao dhan aad jamcido markaasaa xukun la sii kara laakiin duruuqdiisa qof jamciya xadiiskan daciif ku sheegi maa xadiis xoogle wey duruqdiisu mar kalena wuxuu yidhi wuxuu ku leeyahay hadalkaas waxa weyn iqtidaau siraati lmustaqiimu kuleeyahy sidaasoo kaleeto fataawa alkubraa juska waxaan rabaa majmuuc lfataawa juska lab juska koob iyo labaatanaad juska koob iyo labaatanaad safxada saddex boqol iyo labaatanaadna wuxuu yidhi ina riwaayata man arsalahu laa tunaafi riwaayata almusnadata athaabita riwaayadda oo mursalkaahu diidi maydo riwaayadda musnadka calaa kulli xadiisku xadii haabit ah waa xadiis haabit ah aimada kaleo saxiix waxaa ka mid a axmed shaakir alcalaamatu alalbani sheekh cabdilcasiis ibnu baas raximahum allahu tacaala samiir ibnu amina suhayri wuxuu yidhi wamaala alxaafidu nafsuhu ilaa tasxiix alxadiidi fi talkhiis alxabiir talkhiis xabiirka xaafid ibn xajar laftirkiis wuxuu u iilaana xadiidku inuu saxiix yahy oo shawaahidu leeyahay yui xadiidku marka xadiidku waa xadiid haabita xadiidka hore wuxuuna faa-iideynaa dhulkoo dhan waa lagu tukan karaa ilaa laba makaan maahane waa maxay maqbarada meesha dadka lagu aaso taas laguma tukan karo meesha dadka lagu aaso dadkaasu ama muslin ha ahaadeen ama gaala ha ahaadeen meesha dadka lagu aaso in lagu tukadaa waa xaaraan salaaduna kuma ansaxaydo haddii lagu tukado qabuuraha qabuuraha dhexdooda lagu tuka marka la yidhi laba shay waa isku mid siduu yidhi sancaani subulsalaam sawaaun kaana cala alqabri wa bayna alqubuur waa isku mid inuu qabriga korkiisa ku istaago yidha waa ku tukana waxaa kaloo lamid ah meel aan qabri ahayn inuu istaago laakiin qabuura dhexdooda labada waa isku mid salaada kuma ansaxaydo hadduu qabrigiiba ku dul istaago iyo hadduusan qabri ku istaagine meel banaano qabuuro agga ama xagga ka xigan uu dhex istaago waa isku mid salaadu qabuuro kuma ansaxdo wa sawaaun kaana qabra muminin aw kaafirin waa isku mid uu yidhi qabri gaal iyo qabri muslim hayla qabuuro laguma tukan karan sidaas wey xadiidku marka qabuuro in lagu tukada waa xaaraan qabriga ama ku dul istaag ama qabuuraha dhexdooda haata waa isku mid waa xaaraan wey talabaad wuxuu xadiidku faa-iideynaa xamaamka in lagu tukadaa iyadana inay xaaraam tahay xamaam lama yidhaahdo meeshaan lagu xaajo guto suuliga maaha xamaamka hadeer xamaamka waxaa asala dhihi jiray meel biyo kulul lagula qubaysto biyo kulul a lagula qubaysta kadibna waxaa loo isticmaalay meel kastoo qubays loo diyaariyo qubays kaliya waa suuli qubays bis ah maahan mid lagu xaajo guto kaas waaba najaasba ee waa meel lagu qubaysto bis maxaa loo diidaa laba cilay u sheegeen fuqahadu mumkin waxaa najaasa inay ku jirto ciladaas waa sheegeen lakiin waxba taas ma cadda ciladaas sawaabka waxay tahay waa mawa shaydaan mawa shayaadiin weeye waa meel shayaadiintu u dumanto badanaa meelaha qashunqubyada iyo wasaqda iyo shayaadiinta u dumanta walidaa sidaas daraaddeeda sida uu imaamu nawowi yidhi raximahullah ay aimadu isla ogolaadeen dhammaan mawa shaydaankoo dhan in salaad lagu tukadaa inay karaahiya tahay meel kastoo mawa shaydaan meelaha lagu qamaaro meelaha lagu qayilo meelaha heesta lagu dhegaysto meelaha filimada iyo wasaqda lagu shido kulli waxaasoo dhan qof weyn aad arkaydaho waxa wey meel xagga uu qaadki yaallo xagga caleenta taallo xagga wasaqdu taallo wax dhareerka daadin uu ku dhex tukaa meesha xaad ku tukayda waa xero shaydaane meeshaana lagu tukadaa waa xero shaydaan degay meeshuu yii ka carab datukaydu marka mawa shaydaan oo dhan waa inaan lagu tukan meelaha lagu qayilo meelaha lagu qamaaro meelaha lagu cayaaro meelaha heesta lagu dhegaysto filimada shaneemooyinka haddii la diiday meel qubays kaliya ahayd suuli in lagu tukadana waa kasii min baabil awla suuli salaadu kaaga ansixime kolleyba qof damiir leyna ku tukan maade qof inta waddan gaalo jooga damiirku dhintayo waxa weya shaqada yaan laga eryin isla waa dhici karta inu iskala tukadaade kaasu ila damiir laawo wey waa wax dhinta qulubtu madoobaata kuwa saasa waa la sheegay oo le salaada yaan gaalku ku arag isle fiir kawan gaal iyuu ku arag markaasuu suuli dhex taagay laa xawla walaa quwata illa suuli ilaahay ugu sujuudaa suuli marka calaa kulli xaal meelahaas meel lagu tukado maaha labadaas inaan lagu tukan karin xadiidku xadeeyey xadiidka kale waa xadiidka ibn cumar ee tirmidi uu soo saaray xadiidkaas waa daciif jiddan aad u daciif u yahay imaamu tirmidi markuu xadiidka wariyey wuxuu yihi xadiiu ibnu cumar xadiiu ibnu cumar isnaadu laysa bidaka alqawiy sanadkiisu maaha mid xoog leh sababta diidaydana sanadka waxaa ku jira nin laha zayd ibnu jabira bifatxi ljim waa nin xagga xifdiga daciifka ah imaam lbukhaari wuxuu hi waa munkar xadiid ninkaas abu xaatim wuxuu hi waa daciif lxadiid waa matruuk lxadiid xadiidkiisa lama qoro marka ninkaasaa ku jira sidaas darteed xadiiskaas waa daciif marka makaanada uu sheego toddobadaa mid waa masbalada qashinqubka qashinqubku waa mawa shaydaan marka salaada in lagu tukada waa karaahiya laakiin hadday un daahir tahay salaada waa ku ansixi ila xadiiskuma sugneen sidaasoo kale meesha ku xigtaana waa majzarada majzara waa meesha xoolaha lagu qalo hadda waa najaasiba meel najaasana kulligeed salaada kuma ansaxdo kawaanka maqbarada xadiis saxiixan baan soo marnayba qaaricatu dariiq waa wadada dhexbartankeeda qaaricatu dariiq saxaabadu waa ku tukan jireen meel dariiqa laakiin dariiq dadkoo dhan ay marayaan oo adiga kuu gooniyaen hadduu yahay dadki inaad dhibtaa dhici karta saas darteeda inaad ka leexato way wanaag laakiin salaada ku ansix meel lama dhihi kar maxa xadiis kuma sugna walxamaam xamaamka xadiiskii horaa ku ansaxay meesha lagu qubaysto wey wa macaadin libil geela sabaashiisa darka geela waxa weeyaan biyaha la siiyo oo uu biyaha cabo darka ka cabo meel biyaha agtooda ha la fariisiiya hadha waa lagu soo celinaa biyaha dan mar kale ila soddon inuu qabaa la rabaa maalmood geelu marka waxa weeyaan meesha markuu biyaha cabo uu fariisto meeshaas weeya macaadinlibilku xeradii hadda maaha xeradii maaha marka meesha geela lagu sabaaliyo ee marka biyaha uu cabo uu fariisto macaadin ibil ayada xadiid saxiixa ku sugnaaday xadiid kalaa gooriyaha ku sugnaaday oo waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tusalluu fii mabaariki libil fa inahaa min ashayaadiin abu daawuuda wariyey sanad saxiixa ha ku tukanina geelu meelaha uu fariisto maxaa yeele geelu shayaadiinay ka ahaato marka laguma tukado inay kugu dido kugu tumataa dhici karto marka laguma tukado ayada marka marka saddex meelooda xadiis ku sugan yahi waa maqbarada iyo xamaamka iyo waxa wey macaadin libil waxaa kale xadiis saxiixa male wa fawqa dahri bayt illaah ilaahay beytkiisa korkiisa waa kacbada korkeeda kacbada waa guri dheer oo dhisan korkeeda markaas saanqaafka kore saanqaafkaas laguma tukado maxaa loo cileeyey halcilmiga gobol waxay ku cileeyeen waxay dhahdeen meeshaasaan ku tuka haddaad tiraahdo awel maxaa lagaa rabay inaad kacbada isku aadido soo maaha hadde kacbadiiba waa ka sarayda hawadaad isku aadid kacbada uga jeeda aw qibladaadi qibladaadi waaba kaa hoosayda adige kaad u tukiye marka calaa kulli xaal un dhankaas in laga cilay maan xadiisku ma sugna rawaahu tirmidi ay wariyey wadacafa waana daciifi dacfigana waa sheegnay cilada waa zayd ibnu jabira وعن أبي mrhd النوي رضي الله عنه أبي mrhd النوي wuxuu imaam mسلم ka wariyey رضي الله عنه qaaل أبي mrhd wuxuu yihi سمعtu رasuuل اللahi rasuulka ilaahi ayaan mqlay slى الله عليه وسلم يquل xaalu leeyahay lاa تصلوا ha u تukanina إlى الqبوuرi qبوuraha xaggooda وlaa تجlisوu عalayha hana ku fadhiisanina rawaahu mسلم ayaa wariyey xadiikan xadiidka saxaabiga wariye أbi mrhd الqنوي ayaa la yhahda waa saxaabi waa saxaabi wuxuu ka qayb galay dagaalkii bader iyo uxud xamse ibn cabdilmualib ayuu xariif la ahaa isku da'na way ahaayeen waxaa la dilay marhad yowma rajiic sanata alaain min alhijra sanadii saddexaad ee hijriyada yowm rajiicaa la dilay abi marhad alqanawi radia allahu canhu wuxuu yihi samictu rasuul allah rasuulka ilaahi aan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay laa tusalluu ha u tukanina ila lqubuuri qubuuraha xaggooda ha u tukanina xadiidku marka daliil wuxuu yahay inay xaaraam tahay qubuuro xaggooda in loo tukado qubuuraha xaggooda oo waxa weeye macnaheeda in qabrigii kaa xigo xagga qiblada qabrigii inuu kaa xigo xagga qiblada waa xaaraan ficilkaasu hadduu ficilkii xaaraan yahayna nahyiguna wuxuu keenaa fasaad wanahyu yaqtadi lfasaad marka nahyi nabigu waa reebay nahyiguna wuxuu keenayaa salaadu inay faasid tahay oo aysan ansaxayn cillada loo diidayaa maxay tahay in qabuuraha lagu tukado cillada loo diidaa laba cillo ayay ahlucilmigu sheegaan in badan oo shaaficiyada ka mida waxay sheegaan iyo a'imo kaleba waxay yidhaahdeen waa najaas qubuuru oo dhacaankii a ku baxay oo ku milmay saas darteed waxay yidhahdaan qabuuraha la faagay oo qof mayda laga soo baxshay kaas haddii salaada lagu tukada maba ansaxaydo ilaa dhacaankii najaasia ku dhex baxay kan kalena waa laga fiican yahay marka cillada ayagu waxay ka dhigeen madinatu najaas najaasa lagu malaynaha yidhahdeen oo waxay loo filaan u tahay waa najaas taas waa cillo cilladaas ma cadda wax daliilana male hayla qabuuraha agarkooda cidna ma faagto laba mitir ka hoosuu jira hadduu milmay xataa meeshaana najaasutaa waa dhul daahire laakiin cillada waxa weeyaan daahirka waxay tahay dariicatun ilaa nawcin min ashirki waxaa loo diidaa marka waa sad saddu dariica waxay gaarsiinaya haddii qabuurahan loo tukado in la weyneeyo oo marka dambe la caabudo amase laysku ekaysiiyo dadka caabuda marka waa saddu dariica albaabka waxaa la xirayaa xumaanta dadka gaarsiinaya saddu dariica wey cillada taas weeye marka sidaasaana hadalka imaam shaafici laga soo naqliyana kaasuu u egi aimada kale qaar badan oo ka midana waaba nasgareen waa caddeeyeen marka cillada loo diidayaa waxay tahay waa saddu dariica in la xiro albaabkan si aysan u gaarsiin in la caabudo amase laysku ekaysiiyo kuwa caabuday marka qabriga hadduu xagga qiblada ka xigo salaadu ku ansiximi la u tukanina li haddaad ku dul istaagtana salaadu ka ansiximi haddaad qabuuraha dhexdooda joogtana salaadu ka ansiximi saddexdaas wey wax la diida haddaba qiblada xaggeedu kaa xigaa waa ilaa xadkee meeqa mitir wey waxaba xadiidku ma sheegin saas darteeda waxa weeyaan curfiga loola laabana wixii la dhihi karo qabri xaggiisu u tukaday waa xaaraan wixii kalena waa u tukan kartaa oo maalan haddeer fiiri ma arkaydo qabri hadda agga qiblada aan qabuura ka xigun ma jiro hadda kaanagaa waa ka xiga saad un u socoto walow boqol mitirba boqol kilomitirba soco mana un qabuura la arki doona di agga la aado markii magaalada laga baxo iyo meelaha ka sheega laakiin taasoo kaleeto qofku weydiina arki maaa curfi ahaanba lama yidhaaho qabriga xaggiis loo tukado curfi ahaanba caadadiiba kuma dureersan welidaas haddee qofku weydiina arki mid oo dhahaya magaalada marka laga baxo konton kilomitr a qabuura ku yaalla xaggama loo tukan kara qofku weydiina arki hala qof kasta waa dareemaya inaysan taas ahayn qabuur u tukasho marka waxaa weeyaan waxaa xadaynaaye waa curfiga wixii la dhihi karo qofkaanu qabri xaggiis u tukaday khalaas waa xaaraan wixii kalena maya marka maalan hadduu horta masjidka ku dhex yaalla qabrigii kaas war male meeshaa salaadu kama ansaxdo waa qabuuro dhexdooda hadduu meeshaan mixraabka ag dhabarkiisa dhabar dushiisa ku yaallo oo derbigaanaaba kaa xigaba mixraabkuba ku dhegan yahayna waa ebr hayl qof kasta waa dareemaya qabuura xaggoodaa loo tukada masaajid badanaana sidaas oo qabuuraha ayaa wuxuu uga dhegan yahayba meesha mixraabka kaas waa ebi laakiin maalan derbi aan ka xiga guriga ka shay ku aasanaya wixii ka sheeg taas ma haba shaqo kumelid adig marka wixii uun la dhihi kara qofku qabri xaggiisa u tukada taas unba xaaraan walidaa saas daraaddeeda waxa weeyaan cumar ibnu khadaab nin saxaabiga tukanayu arkay markaasuu alqamr alqamr war kacal alqamrigu ku yidhi waxaan mooday inuu leeyahay alqamar alqamar markaasaan dayaxa fiiriyo markaasaa agtayda kuwa joogaale war qabriguu kuleeyahay kacar waa fiiriyey kadib aan arku marka hore ma arkaynu fiir kaasoo kale soomaan inuu xoogaa un ka dugsay haddana waa uga digaa cun marka qabriga xaggiisa in loo tukadaa waa xaaraan wixii la dhihi karo caade ahaan qofkaanu qabri xaggiisa u tukada lakin wixii haddii derbiyaaba ka sheey gurigaasu ka sheeya shaqa kumelid waxaas wadaaba ka sokaydaba shaqa kumelid waxaas walaa tajlisuu calayhaa hana ku fariisanina rawahu muslima weriye qaybtan dambena xadiidkaa wuxuu nabigu diidaa qabuuraha in lagu fariisto hayle qabrigu waa baytulmuslim qof muslimaa ku jira qabuuraha maalan qofka muslimkaa gurigiisii wey marka waxay keenaydaa xurmadiisi in lagu xadgudbo dee la iskaga fariisto dee la iskaga fariisto xurmadiisii oo la ihaanaystay wey marka taasaa la diidaya marka mar kasta diintu waxay udhaxaydaa bayna algulwi waljafaa fiiri uluwi waa waa maxay inaad qabriga inta la weyneeyo la caabudo lagu tukado jafaana waa maxay in la yidhaha wax qiimaa ma laho sal kale iska saarto waa jafaa waa in xurmadiisa la ilaaliyo qofka muslimkaa waana inaan xadkiisa la dhaafsin oo la caabudo halkaas wey qabuurahana waa qatar siduu yidhi alcalaamatu ibnulqayim waa yaryahayuu yidhi qof ka badbaadaa fitnada qabriga waana makriga shaydaanka makriga ugu adag ee banu aadamka uu ku makriya waa qabuuraha oo uu ku fidneeya kamana nabadgalo ilaa waxaa ka nabadgala yidhi qof ilaahay ugu talagalay inuusan fidnoobin a qabuuro ka nabadgala maxaa yeelay banu aadan asalkiisa shirkiga uu ku dhacay halkuu ka yimi nebi aadan nabiyuu ahaa xaawana feertiisa laga abuuray mu'minaday ahayd banu aadan gaaloobay maxaa ugu horreeyey qowmu nuux qowmu nuux cabdullahi ibn cabbaas wuxuu yihi kun sana u horreyday dadkaasu diinay ku sugnaayeen iyo islaamnimo laakiin sidii loo joogay markii dambe qabuura lagu fidnoobi saasaana ugu horreyday dad gaaloobay wadi iyo suwaac iyo quuthi iyo yacuuq iyo nasri shantaas oo saalixiin aha aa dhintay markaasaa shaydaankii makri u sameeyey oo uu yidhi waxa weeyaan si aad mausan dhihin caabudo maxaa yl ka yeeli maayaan dadkana waa dad ilaahay in la caabudo ku koray oo ku barbaaray ma dhihin marka caabudo ee wuxuu yidhi waxaad samaydaan dadkan saalixiinta dad cibaado badan oo qayb badanay ahaayeen si aan loo halmaamin waa inaad sawirtaan qabuurahana kor dhigtaan sawirkooda waad arkaydaan markaad soo xasuutato shiikhi dhammaayo wadi ahaa waxaa kugu soo dhacaa cibaadadiisii tasbiixdiisii salaadiisii adkaartiisi markaasaad cibaadada ku kace intaasaan ka rabnaa hu anagu cibaadadaasaan ku dadaalayna ka warran shaydaanka ma cibaaduu shaydaan kugula dadaala maya waa makri iyo dabin iyo shabaq uu kuu dhigayo intiyay sameeyeen mana caabudin dadkaasu ta soo sawireen ay qabuurihii kordhigeen kaas iska ag fadhiisteen marka sawir iyo qabri la ag fadhiisto labadaasaa shirki u asala markay dhinteen carruurtooda waxay hahdaan aabbahay anu ilaah aanu caabudi jir war ma caabudin jirana waa nin wadaadoo dhintay may isagaan aabbahay ku agaan saasay gaalo ku noqdeen marka makriga ugu adag shaydaan meeshuu ka mareegaa waa qubuuraha waxaa ka badbaada qof ilaahay diintiisa ugu talagalay inuu badbaadiyo marka masaladaasna waa muhim alcalaama cabdullaahi ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi haddii la diiday in lagu fadhiisto qabuuraha in lagu dul istaagaana waa min baab wla waa kasii daranta lama ogola walidaa saas daraaddeeda nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam lian yajlisa axadukum calaa jamratin fataxriqa hiyaabahu fataklusa ilaa jildi khayrun lahu min an yajlisa calaa qabri qofka inuu dh dhimbil daba ku fadhiisto dhuxul dabca oo ay dharkiisa gubtoo jirka u soo gudubtaa uga qayr badan inuu qabri ku fadhiisto marka marka maydka la aasayoo kale qubuuraha u dhow dad aan u aaba yeelin iskaga tunta marka waa in aad la iskaga ilaaliya qubuuraha muslimiinta waa in aad la iskaga ilaaliya وعn abi سacيidi الkdri radي الlahu canهu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasaلaم rasuulka all wuxuu yidhi idaa jaa markuu yimaado axadukum qafinin ka mida almasjida masjidka falyandur ha fiiriyo macnaha kabihiisa ha fiiriyo wy falyandur ha fiiriyo ey naclayhi kabihiisa ha fiiriyo wey fain ra'aa hadduu ku arko fii naclayhi labadiisa kabood adan wax dhib ah ow qadaran ama qurun uu ku arko falyamsaxu ha iska tiro ha iska tiro oo waxa weeyaan najaastaas uu arkay ha tiro dhulka ha ku tiro walyusalli kadibna ha ku tukado fiihimaa labada kabood akhraja abu daawuudaa soo saaray wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidkana aimo badana saxiix yeelay ibnu khusayma saxiix yeelay ibnu xibbaana saxiix yeelay xaakima saxiix yeelay xaafidu dahabiya saxiix yeelay nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi xadiiun xasan wa xadiis xasana alcalaamatu sheekh naasirudiin albanina irwa lkhaliilku ku saxiix yeelay xadiis saxiixoo taabida wey وعn أbي سعيidi رaضي الله عanه qاaل qaala rasuul الlahi slى الlaهu عaليه وsلم rasuulku wuxuu yidhi إdaa jaaءa أxadكم qof inin ka mida markuu yimaado almasjida masjidka falyandur ha fiiriyo macnaha ilaa nacley kebihiisa ha fiiriyo kebihiisa ha fiiriyo taas waxay dareemaydaa cinaayada iyo dadaalka qofka muslimka cibaadadiisa waa inuu u dadaalaa masjidkana waa inuu u dadaalaa mahan dafdafdaf inaa iskala soo tiraado ee saxra iyo ka soo buuxida masaajidka ha fiiriyo qof markuu fiiriyo haduusan waxba ku arag hadda waa sidii la rabay iska soo gal marka fa in ra'aa hadduu arko fii nacleyhi labadiisa kabood adan dhib wax dhibaya diintiisa salaadiisa waa najaas wey ow qadaran ama qurun hadduu ku arko waa shaku raawi raawigaa ku shakiyay inuu nabigu yidhi adan ama inuu yidhi qadara manaa najaasa loola jeedaa falyamsaxu ha tiro dhulka carada ha ku tiro carada ha ku tiro walyusalli hana ku tukado fiihimaa labada kaboodna ha ku tukado markuu dhulka ku tiro oo masaxo ka gadaal xadiidka sababulwuruudu lahaa xadiidkan sababkaasuna wuxuu ahaa abi saciidin alkhudri wuxuu yidhi rasuulkaana tujinayey maalin saxaabada tujinayey kabahana lagu wada tukanayay nabiguna kabuu ku tukanayey saxaabaduna kabahay ku tukanayeen markaas id khalaca naclayhi markaasuu labadiisii kabood nabigu siibay sala allahu calayh wasalam fa wadacahumaa can yasaarihi dhankiisa bidixna wuu dhigay kabaha dhanka midig lama dhigo aad dhanka midig lama ogola nahyaa kusoo arooray wejiga xadiis kusoo arooray maanaan arag laakiin ahlucilmiga gobolka mid ah waxa weeyaan waxay yidhahdeen wejigana lama dhigi karo oo waxaan ka fahanay yidhahdeen sida calaamatu albani oo kaleeto talkiisu sifat salaati nabiga talkiiska yarkaa uu ku sheega wuxuu leeyahay canduuftoo lama diidin hore in lagu tufo meesha qofku u tukana dee kab iyo canduuf yaa waxa weeyaan qadirsan ama qulubsan kab iyo canduuf kabtaa liidata soo maa hadii canduuftiiba loo diiday war kabtana ka daa halkaasuu ka fahmay marka waa macno aada u daqiiqoo qiimo badan marka qofka hadduu najaas ku arko kaftiisa waxaa waajib ku ah inuu iska tiro oo iska masxo marka wuxuu yidhi nabiga waa siibay dhanka bidixdaahuna dhigay markay arkeen saxaabadii nabigu inuu siibay ayay ayaguna dhammaan kabihii siibeen salaadiina lagu jira waa siibeen nabigu markuu salaada dhameeyey wuxuu yidhi maa xamalakum calaa ilqaa'ikum nicaalakum maxaa idinku xambaara inaad kabihina turtaan kabaan ku tukanaynay sababtaad kabihina u siibteen waa maxay markaasina racaynaa ka alqayta naclayka fa alqaynaa nicaalana iyagu kudayasho nabiga cagta cagta u saaraya sooma meeshuu cagta dhigay cagta dhigay waxay dhahdaan anagu abaanku aragna aboo kabaha siibay anaguna waa siibay ila ilaaha amre inay ku daydaane ma ogta aybkana ma oga aybkana ma oga saxaabaduse awliya ilaahay ma muminiinto dhan ayagaa u fadli badan soo ma awliya qulubta daalacta waa baadil ogow quluubta ilaaha daalacda nabigu sababtuu u siibay dhammaan saxaabadii hal mid waa ogaa waay hal mid oo yidhi anaa qalbiga nabiga fiiriyo sababtaas u siiban lagama heli quluubta allah daalacata marka markaasuu nabigu u sheegay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina jibriila ataanii fa akhbaranii ana fiihimaa qadaran aniga malakul jibriila ii yimid anoo kabaa ku tukana markaasuu ii sheegay najaasa inay ku taallo sidaasaan u siibay markaasuu xadiidka u sheegay oo uu yidhi idaa jaa axadukum lmasjid falyandur hadda kadib qof idinka mid ah markuu masjidka yimaado ha fiiriyo fain ra'aa fi naclayhi adan aw qadaran falyamsaxu walyusalli fiihima markaasuu xadiiska sheegay nabiga sala allahu alay wasalam xadiiskuna xadii saxiixa sidaan sheegnay xadiidka marka waxaa laga faa'iidaysana koow oo uu daliil u yaho tusaa in kabaha lagu tukadaa inay sharci tahay axaadiis badan aa tusayda kan kaliya maaha xadiis aad u badana tusayda waxaaba ka mid aba axaadiista tusayda xadiidkuu wariyey abu maslama saciid ibnu yaziid alsdi wuxuu yihi anas ibnu maaligan weydiiyey akaana rasuululaahi sala allahu alayh wasalam yusallii fii naclih akaana rasuululahi sala allahu calayh wasalam yusallii fii naclihi nabiga ma ku tukan jiray kabihiis sow su-aal cad maaha qaala wuxuu yidhi anas ibnu maalik anasna waa taqaana waa khaaduunkii nabiga toban sana u khidmaynaya isagaa aad u xogogaal ugu ah qaala anas wuxu uhi nacam haa kabaha nabigu ku tukan jiro bukhaari iyo muslim ay ku taalla kitaab weyn ba ha ka raadin cumdatulaxkaamka ay kugu taalla oo axaadiisa bukhaari iyo muslim ay labadu isku waafaqeen ay ku qoranta bukhaari muslim saasay u taalla marka nebi moxamed kabuhu ku tukan jiray bukhaari muslim ay ku taalla sala allahu calay wasalam waxaa lamid ah xadiidkii uu wariyey yaziid ibnu cabdillahi ibnu shakhiir aabihiis uu ka wariyey wuxu uhi ra-aytu rasuul allahi sala allahu calay wasalam yusallii fii naclayk rasuulka allaan arkoo kabihiisa ku tukana kaasna cabdirasaaqa wariyey rijaashiis waa rijaalu saxiix alimaamu طaxaawi wuxuu yidhi an alaxaadiida daalata calaa sharciyati salaati fi nicaali mutawaatiratu can rasuul bukhaari iyo muslim iyo keliya maaha axaadiista tusayda kabaha in lagu tukadaa inay sharci tahay waa mutawaatir ay nabiga uga suganta mutawaatir mataqaan waa derajada ugu sax ugu sarayda xadiis ku sugnaada ma ahan xadiid xataa laba saxaabi wariyeen ma ahan mid ay afar wariyeen ma ahan mid ay shan wariyeen mutawaatir waa derajada ugu saxayda cadad aan la koobi karin oo tiro badan waxay nabiga ka wariyeen wey cadad kaleo saas u tiro badan ay kasii wariyeen marka waa derajada ugu sarayda axaadiista mutawaatiray uga sugnaatay nebi maxamed inuu kabaha ku tukan jiray sala allahu calayh wasalam sidaas weeya marka laakiin muhiim waxaa ah in la ogaado sida dharka lagu tukanayo ay shardi u tahay inuu daahir yahay marka lagu tukana kabahana waa shardi inay daahir yihiin ee kab najaasa salaada ku ansiximi sidaysan mare najaasaba ugu ansaxayn haddana waadba aragtaa nabigu waa kaas tuurayba sala allahu alay slam marka najaaso lagu arko saxaabadiina waa kan amray marka sida maradaba ay xaaraan u tahay iyadoo najaasa in lagu tukado kabtana waa xaaraan iyadoo najaasa in lagu tukado mana ansaxayba salaada in lagu tukada iyadoo najaasa marka kab daahiraha la raba mas'alada kaloo muhiimkaa waxay tahay najaasta ku dhegta kabta waxaa lagu dahiri karaa dhulka caradaad ku tiri caradaad ku tiri carada ayaad ku tiri marka lamid maaha ma waxyaalaha kale waxyaalaha waxaa jira nabigu caddeeyey in caro lagu dahiro waxaa ka mid ah waxa weeyaan kabaha nijaastooda xadiidkaana ku cadda oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam falyamsaxu ha tiro ha tiro ha tiro waxaa lagu tiraana waa dhulka xadiidka soo socdaana tusaa in dhulka lagu tiraa kabaha in lagu tukadaa ma mubaaxa mase waa sunno culummo tiri ma jirto waa xaaraan intaan oga aimada muslimiinta hal imaam oo yidhi xaaraan wey kabaha in lagu tukadaa ma ogi yahuudda unbaa diida intaan ogna laakiin culamada muslimiintu laba qowla iskugu khilaafaan qowl wuxuu leeyahay kabaha in lagu tukadaa waa shay mubaax laakiin sunno ma ah sunno ma ah oo cibaado ma ahanay leeyihi sida ibnu daqiiq ulciid iyaa ka mid a aimada saas caddeeyeen ibnu daqiiq lciid wuu sidaas ku caddaynaya ibnu daqiiq lciid sharxu lcumdah ixkaam laxkaam aimada gabana waxay yidhahdaan waa sunno waaba cibaado inaad kabaha ku tukataad ba ilahay ajar uga heli qowlkaasaana xoog badan waa qowlka xanaabilada waxaa tusaya xadiidka shadaad ibnu aws wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam khaalif yahuudda yahuudda khilaafa maxaa dhacay yahuudda waxay samaydaa fainahum laa yusaluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim yahuuddu kabahooda kuma tukadaan qufkana kuma tukadaan yahuud kabaa lagu tukadaa lama maqashii karo yada mana kaa yeelid marka yahuudu kaba ku tukasho ma ogolee idinka khilaafa oo kabaha ku tukada nabigaa yihi sala la laba dhinac ayay marka ka tusay inay cibaado tahay ko nabigu waa amray amarkana ugu yaraan waa sunna taas waa dhinac kan labaad yahuud in la khilaafa waa malab sharci ah yahuudda in la khilaafa shay iska mubaaxa miya ma waa malab sharciga wey soo ma jeedin marka waa shay weyn wey marka kabaha lagu tukadaa waa diin in la diidana waa dariiqatul he dariiqatulyahuud wey maxaa la aamusanta dariiqatulyahuud soo ma nabigaabaa la yahuudda khilaafe marka yahuud ma maqli karto kabaa lagu tukana laakiin masladaasna iska halmaami oo ah inay shardi tahay inay daahir masaajidan hadda salligale ma lagula tukana waa xaaraan qof dhihi karaa ma jiro hadday kabtu daahirta laakiin ahlucilmiga gabola caddeeyeen waxay idhaahdeen nabiga sala allahu calay wasalam waxaa la ogsooya masaajidkiisa ciidu ah sallimo ooli kaasuuna kula tukan jir saas darteeda adna waxaa laga rabaa masaajidkii ciida inaad kula tukato iyo meesha ciida meeshii salligana aad ka daydo ilaa nabigu meel ciiduu kula tukan jiray soo ma si aad u waafaqdo adna meel ciida kula tuko waxaaba ka mid a alcalaamatu cabdullahi ibnu saalix fawsaan oo minxat lcalaam kale wuxuu leeyahay laba arrimood dartood masaajida goglan waxaa roon inaan lagula tukado macnaha waa xaaraan maaha qof dhigi kara waa xaaraan ma jirto kabta in lagula tukado xataa masaajidkaa salliga arrinta koobaad waxay tahay uu yidhi oo aan u leenahay masaajidda way wasaqoobeen moogtahay haddii dhulkaanoo caraha kab nadiifa aad la soo gasho waxba ka biime wax iska bedela male laakiin rooggan haddaad waxa weya kab kula istaagto si kastood u jabto daqiiqaduu ku hallaaba soo ma taas waa mid wey ta labaadna maanta haalibka dadka qafla ku jirta inay kabahooda nadiifiyaan ma ku dadaalayaan hadii la yidhahdo lala soo galo mid walba iyadoo saxrada kusid rooggana marina hadhowna wax ka fuji kara ma marka saas darteeda aimo ka horreydi kasoo naqliyo saas dhihi jiray ibnu caabidiin xaashiyadiisa oo kale wuxuu idaa khashiya talwiisa furushi lmasjid yanbaqii cadamu salaa fi nicaal wa in kaanat daahira haddii laga cabsaa masaajidka gobashiisa inay wasaqaydo waxaa haboon inaan lagu tukan daahirba ha ahaate calaa kulli xaal waxa weeyaan sidaasaan xoogaa dadaal badan oo dadkii maadaama aysan kabaha wada fiirinayn waxaa ka dhalaana masaajidka hadhow in xataa la najaasiyey oo qaaraan fiirin ay iskala soo galaan marka waxaa fiican meelaha aan gogosha lahaynna in waxa weya qofku uu sunnadii nooleeyo ku tukado meelaha waxa gogoglahalena uu ka daayo saasay leeyihin culmadaas saasay leeyihin culmadaas xadiidka masale aada u muhiim ah muhiim jiddan ayuu faa'iideyna oo waa maxay najaasaa ku taallay dharkaaga markaasaad ku tukatay mana aadan ogeyn salaaddii waa dhammayday ama dhexbartankaad ku aragtay dad horta salaada dhexdeeda ku aragto waajib waxaa kugu ah najaasta inaad iska suulido laba maada mid noqona marka najaas oo dharka cawradaada asturaya meelaan ahayn ku taalla sida kabihii o kale ku taal cimaamado kale ku taalla mara aan markaas cawradaada haddaad iska tuurto aan cawradaada muuqaynayn najaastaas ku taalla taasoo kaleeto markaad ogaato waajibay kugu tahay inaad deg deg iskaga tuurto haddaysan keenayn shaqo badan de waxaan salaad mau ekayn hadday tahay oo mara meel dhib badan ku xihan ay tood la rafanaydo dee salaadu kaama ansixi karto markaas laakiin mara si fudud waa iskaga tuuri karto adoon shaqo badan qaban hadday tahay cawradaadin aysan muuqayn waa iska tuure salaadana waa sii wadane hayla nabiga fiiri sala allahu calayh wasalam markii malaku jibriil u sheegay salaadii waa sii waday qaybtii hor uu soo tukaday marka ma dhihin kusoo celi marka lagu soo celima waa la sii wadaya najaastana waa la tuura haddaadan tuuri karin oo waxayba ku taalaan najaastu marada cawradaada dhanba ku asturaydaba ama shaqo badan oo dhib badanay u baahan markaasoo kale salaada waa inaad ka baxda taas waa markaa salaada dhexdeeda ku ogaato haddaad salaada markaad dhamaydo kadib najaasta aragto awalna ma ogeyn khalaas salaadaada waa kuu saxiix midaa jirta kale oo ahlucilmigu aada iskugu khilaafan iyadana tan laftirkeeda khilaafaa ku jira laakiin qowlkan daliil kalaha ka qaadanay najaasaad dharkaaga ku aragtay ama meel salliyaad ku ogtay meelaad najaaso ku ogeed ama waa makaankaad ku tukanayday ama dharkaad ku tukayday ama waa korkaaga ilaa saddexdaasaa la rabay inay daahir noqdaan makaankaad ku tukaydo dharka aad ku tukaydo korkaaga najaasaad meel ku ogeed aad mayrtidaad islehe waad halmaantay waa ku tukatay salaad markaad ka baxday kugu soo raca oo meeshaan sootii najaasta taas ka war ahlucilmigeeda waxay lehen taasuna waa la mid khalaas salaadaada kuu saxiix gabalna waxay lehin maya saw mar maadan ogeyn saw adugu tacadi masa maxaad marka umeeri wada dib ugu dhigto salaad kuuma jirta iska soo celi taas khilaaf adagaa ku jira laakiin imaam nawowi raximahullahu majmuuca wuxuu leeyahay qowlka mukhtaarka daliilkana ku xoog badan waana qowlka jumhuurta waa inaan salaadaadu saxiix ku tahay najaasaad meel ku ogeed waa halmaantay waa ku tukatay dibaad ka xasuusata saasuu leeyahy marka cabdalla fawsaan laftigiisuna sidaas ayuu maray وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إdا وضئ أحadكم qof nin kamida markuu ku istaago alأdى qurun macnaha شhay dhib ho نajaaس bkufayhi labadiisa kuf uu kula istaago kufeynka soo maanan keenin mar maran keena kufeynku waa sigsaan oo maqaar ka samaysan un khalaas waan markaan maalmaha habeenkaan soo marayna anagi keena kufeynku waxa weeyaan waa sigsaan oo maqaar ka samaysan wax kaleba hadhihin waa intaa inta in la mayra ay waajibka tahay qarida marka khufeynka waana lagu soco jiray kab la kab la gelin mayo ayagaasaa lagu soconaya kaba laga gashan mayo idaa wadiya hadduu ku istaago axadukun qof inin ka mida aladaa shay oo dhib ah oo najaas ah bikhufayhi labadiisa qof uu kula istaago fa dahuuruhumaa shayga u dahirayaa aturabu waa carada labadaas qof waxaa dahiraya carada najaasaad kula soo istaagtay dhulkaad ku tiri isagaa kuu dahira akraja abu daawuda soo saara wasaxa ibnu xibaan ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay calaamatu sheekh nasirdiin albanina wuu saxiix yeelay waxaa kaloo saxiix yeelay ibnu xibaan shiikiisii ibnu khusayme imaamu laima waxaa kaloo saxiix yeelay ardaygiisii alxaakim waxaa kaloo saxiix yeelay maxamed ibnu cajlaan marka aimo badana saxiix yeelay xadiis saxiixa wey xadiidka marka wuxuu faa'idaynaa kabaha iyo qufka iyo najaasta gaarta dhulku inuu ka dahira waxaa kaloo xoojinaya xadiidkii umu salama umu salama nabigay weydiiday sala allahu calayhi wasalam waxay tihi in imra'atun udiilu dayli aniga gabanaan ahay marada faraqeeda waa dheereeya maahi gabdhaha tafta kor u qaada maahi aniga maradayda faraqeeda waa dheereeyaa ay tihi umu salama wa amshi fi lmakaani alqadir meel qurumana waa ku socda oo wasaqa ka waran rasuulka allow qaala nabi wuxuui yudahiruhu maa bacdahu waxaa dahiraya meesha ka dambayda meel quruna soo kuma socon meel nadiifana soo kama dambayn taasaa dahirayda abu daud iyo ibnu maaja ayaa wariyanaya tirmidi sheekh naasiruddin albani waa saxiixiya waxaa la mid ah xadiidkii gabadhii reer bani cabdilashhal oo ay tihi rasuulkaan idhi yaa rasuul allah ina lanaa dariiqan ila almasjid rasuulka allow annaga wadan masaajidka usoo marnaa mumtina oo qurun ah fa kayfa nafcal maxaan ku samaynaa idaa umdirnaa marka roob do-o inta kale waaba qalay leh marka roob do-o waddadii qurunka ayd qoydo gabdhihiina waa xijaaban yihiin oo tafta kor uma hayaana waa jiidaayeen maraba maahan kuwa fadaroobay maahan oo kor u qaadaayo ee waa jiidaayeen maxaan samaynaynaa nabiga wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam alaysa min bacdihaa dariiqun hiya atyabu minhaa oo miyaysan ka dambayn wadadaas wasaqda ah wadda ka nadiifsan qultu balaa haah aan idhi yiro qaala nabi wuxuu ihi fahaadihi bihaadihi tan tanaa dahirayda tan tanaa dahirayda abu daawud iyo ibnu maaja wariyeen ahlcilmiga gabalogtana waa qawiyeyen weliba axaadiistaas o dhan tusee laakiin shardi waxaa un ah maradii in meeshan dambe markay soo marto kadib aan nijaastii ku oolin haday hadda nijaastii ku taalla marta daharo lama arke tan ku taalla laakiin hadday inta soo marto waxa weeyaan hadhow dhul nadiif ay soo marto hadhowna aan nijaas lagu arag khalaas laakiin waxaa la rabaa waxa weeyaan dhulka markay soo martay dhul xun inay dhul ka dambeeyo nadiifa soo martay khalaas nijaasna aysan ku oolin marka la fiiriyo hadda hadday ku taalla xaala ka foqay waaba tani ila nijaasta marka la dayra way caynta la suuliyo soo maa caynteedi hadday taalla hadda wax kaa nij kaa kaa foqay lama arko weligaa saa daraaddeed uu shaafici yidhi xadiidkan waxaa loola jeedaa nijaas qalalan maradii soo jiitabaydaa nijaas qalalan ku dhig ciidii dambaa ka firdhid oo ka tuurtay taasaa loola jeedaa wy laakiin kaas maxaa inkiraya wuxuu ihi sancaani kaas waxaa diidaya xadiidka fiiriya idaa umdirna marka roobnooda waxaan samaynaa leeda gabadha fiiri qalay laga hadli maado marka ama ha qalalnaado ama ha qoynaadee meeshii qurunkaad meeshii ka dambayda hadday ka suulido nijaasi maradii hadday ka suulido waa daahir haddaysan ka suulinay ku taallana hadde waxa weeye markaas shaki male ina nijaasta waxaa kaleeto muhiim ah oo alimaamu sancaani yusuf salaamka halkaan oo kale ku keenay cali ibnu abi daalib wuxuu soo maray biyahan roobku inta magaalada ku dhex da-ay iyadoo biyihii dhoobada iyo biyihii wasaqdii wix isla yaacayaan khudbada jumcada isagoo u socdo kabuhu inta siibtu dhex jiiray oo kabihiisa gashuu dadka tujiyey mana iska mayrin luga marka magaalada marka roobku ku do-o biyaha qulqulaya hamooda inay nijaas yihiin yaa ku yidhi waa nijaas biyaan tirada badan oo madooba magaalada dhex socda waa nijaas yaa ku yidhi inta dhex jiirtid kabahaaga siibatid khalaas iska tuko haba adoon mayrin habaha mayrin arajo abu daawud wasaxaxahu ibnu xibbaan وعن معاaوية بن الحkم معاaوية بن الحkم waa l رضي الله عنه قال معاaوية بن الحkم وu hi قال رsuل اللhi رasuulka aلa yihi صلى الله عليه وسلم إنa hذه صلاaةa صلاadan lاa يصلح ma subado فيiha dhexdeeda شhayء شhay شhaygaaso min كلaam الناasi dadka hadalkooda ka mid a إنamaa wax kale maan huwa ay الكلaaم المأduun فيiha hadalka loo ogol yahay التصبيح waa تصبيح والتكبير waa الله أكبر وقراءaة القرآaن waa quraanka la akriyo rawaahu mسلم ayaa wariyey xadiidkan wuxuu lahaa sabab lwuruud ayuu lahaa sabab nabigu u yidhi yaa jirtay hadalka sala allahu alayh wasalam mucaawiya bnu lxakam radia allahu canhu wuxuu yidhi nabiga ayaan la tukanaynay sala allahu calayh wasalam markaasaa waxaa hindhisay nin raggii ka mid a waa hindhis markaasaan idhi yarxamuka allah daad adigu hindhisto alxamdulilah waa iska dhigi kartaa salaada adoo ku jira alxamdulilah mowta waa dikri laakiin yarxamukala hadaad tiraa salaadaada waa buri maxaa yeelay yarxamukallahu kaaftu soo khidaab maaha qofaad la hadashay soo maha khalaas wey hadal lama ogolo laakiin alxamdulilah allaad mahadid markaad dishka xaatiraado hindhisto alxamdulilah iska dhig laakiin qof hadduu alxamdulilah agtaad inta hindhiso ka yidhaahdo yarxamukallahu hadhi hadaad tirahdo waa kaa buri salaada marka wuxuu yidhi yarxamuka allahu aan idhi fa ramaani lqowmi biabsaarihim markaasa hal mara raggii soo wada fiiriyeen salaaddu mogta kuma burto xoogaa milicsiga haddaadan xabadkaaga ka jeedin qiblada adoo saas haddaad saas tirado salaadda adoo ku jira ma burto laakiin waa laga fiican yahoo nabigu wuxuu yihi shaydaana qofka salaada ka dafa markuu saas leeyay marka iltifaatka oo in la yareeya laakiin un kuma buraydo markaad indhihii dadka ugu soo gubeen markay indhihiigu soo taageen waxaan idhi waafug la ummiyaa maa sha'nukum tanduruuna ilaya allahoo iyadoo yaa gablantay maxay arrinteedu tahay igaga soo fiirinayda war maxaad iga soo fiirinayda oo hadlaahay de waa hadal caadi a ama ka sii daray yarxamuka allahu yaaba rooneed a maa sha'nukum war waa maxay arrintiinaad iga soo fiirayda fajacaluu yadribuuna biaydihim calaa afkaadihim markaas waxay bilaabeen inay bawdooyinka garaacaan darbaxyo la dhacaan macnaha war aamus camal wey inay darbaxyo la dhacaan bawdooyinkooda ay bilaabeen wy falamaa ra'aytum yusamituunanii laakinii sakatu wuxuu markaan arkay inay aamusinayaan ma hadlina waa iska aamusayo markaasaan fahmayo inay aniga i aamusinayaan oo indhaha waxa la igu gubaay tahay hadalka qaladka bis markii nabiga salaadii ka baxay wuxuu yidhi biabii huwa wa ummi hooyada iyo aabbahe ayaa lagu furtaa ma ra'aytu mucaliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima weligii maara mucalin ka horreeyey iyo mid ka dambeeye ka tacliim wanaagsan maa fa wallaahi maa kaharani wallahu sani canaanani walaa darabani wallahu sani caayi walaa shatamani wallahu sani caayi waxa wey maa kaharani ima canaanan walaa darabani ima garaacin walaa shatamani imana caayini laakiin taliya wuxuu yidhi sidaa nabigu wuxuu yihi sal allahu alay slam ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami nnaas salaadan ma aragtay dad hadalkiis uma subado bal fiiri tacliim wanaagga nabiga ya ma canaana ma dilin ma caayin waryaa reer baadiyayo maxaad aheed ma dhih ma dhih khalaas wuxuu yihi salaadan ma aragtay marka la tukanaayo hadal banu aadan uma subado fiiriba hadal banu aadan uma subado saasuu yii inamaa wax kalenan huwa huwa halkaas u celinay alkalaam lmaduunu fiiha wy hadalka usuu badoo loo ogolyahy inamaa wax kaleman huwa ay ilkalaam lmaduunu fiiha siduu yihi sancaan hadalka loo ogol yahay wuxuu yahay atasbiixu subxaan allah wtakbiiru allahu akbar wa qiraa'at lqur'aani qur'aan akrin iyo wix lamid oo dikri allah taas weeye salaad saasaa loogu talagalay maahane hadal maya rawahu muslim idan marka xadiidka wuxuu faa'iideynaa in waxa weeyaan ay xaaraam tahay qofka salaada mar hadduu galo inuu hadlo hadduu hadlo isagoo og waa ka buray salaadiisu hadduusan jaahil ahayn waxaa kaloo xadiidku tusaa qofkii salaada dhexdeeda ku hadla isagoo ka jaahila hadalku inuu xaaraam yahay salaadiisu waa saxiix salaadiisu waa saxiix mana soo qallaynayo maxaa yeelay waxay tahay laa takliifa qabla buluuqi lcilm sideedaba qofka mukalaf shayga kuma ahan cilmigu intuusan soo gaarin laa takliifa qabla buluuqi lcilm qofka mukalaf shayga kuma ahan ilaa cilmigu soo gaarayo marka cilmigu soo gaaruu mukalaf ku yahy kadib ayay waajib ku tahay inuu ku socdo marka salaadiisii hore waa u saxiix salaadiisi waa u saxiix xadiidkan qaacido muhiim ah ayuu sheekhulislaam ibnu taymiya ku dhisay oo qawaacid ulfiqiyaha ugu waaweyn ka mid a oo waa maxay ana takliifa mashruudun bilqudrati cala alcilmi waalcamal sideedaba qofka mukalaf wuxuu shayga ku yahay oo uu shaygu waajib ku noqonaa laba shardi marka la helo waa inuu awood u leeyahay aqoon inuu shayga u yeesho oo uu garto ee haddaan cilmigiisba soo gaarin ku dambaabimo hadduusan isagu gaboodfal samayn oo usan cilmiga ka gaarin shardiga labaadna waa inuu samayn karo camal ahaan u samayn karo marka cilmi iyo camal waa inuu awood uleeyahy shayga inuu garan karo oo cilmigiisii loo sheego iyo inuu samayn karo marka loo sheego labadaas haddaan la helin mukalaf kuma ahan qofkii caajis labadaas ka ah maxaa yeelay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha fta fataawihu ku leeyahay juska koob iyo labaatanaad lix boqol soddon iyo afar masale muhiimaa jirto ibnu daqiiqulciidna uu ikaam ixkaamka ku baraarujiyo waxay tahay ninkii la dhihi jiray almusiu salaati ninkii salaada xumeeyey oo sida qaldan u tukaday nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi orod salaada soo celi waa uu soo celiyey waa u yimid waa salaamay wuxuu yihi orod tuko ma adan tukan ninkaan salaada ku dhex hadlayna nabigu ma dhihin salaaddii soo celi labaduna waxay la yimaadeen wax salaada ku burto maxay tahay farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxay tahay laba shayaa kala jirta tarku lmaxduur wa ficlu lma'muur laba shayaa kala jirta waana qaacido muhiim ah ibnu daqiiq ulciidna uu ku sheego sharxa sharaxa waxa weyn cumde ixkaam lixkaam laba shayaa kala jirta tarku lmaxduur qofka markuu salaada tukana waxyaalaha waajibku a inuu ka tago waxyaala xaaraamaa jira oon loo ogolayn hadalkaa ka mid a shaygaas oo ma maxru oo maxduurka ah maxduur macnaheedu waa mamnuuc shayga maxduurka ah ee aan loo ogolayn hadduu ka jaahiliyo ku dhaco hadhow soo celima salaada laakiin markaas loo sheegay kadib hadduu sameey waa ka buri shayna waa ma'muur waa shay la amray inuu sameeyo shayga la amray inuu sameeyo hadduu ka tago waktigii salaadna uu joogo waajib wey waa inuu kusoo celiya marka awmusi uu salaatahu shay ma'muuru ka tegey rukuucdii iyo sujuuddiisu ku xasilayn arkaantiiu ka tegey waa shay ma'muura shayga ma'muurkaa hadduu qofku ka tagana salaadiina waktigeedii la joogo wixii horeo tegay iska daa waxa weeyaan jahli loogu cudbaarmay kusoo celiyaa laleey sida nabigu yidhi sala allahu alay wasalam shay xaaraama qofka sameeya oo isagoo ka jaahilana sida mucaawiya ibnulxakamna kusoo celi la dhihi marka farqiga intaasu dhexeeya laakiin hadday ogaadaan labadooda isku mid ay noqonaayeen mid walba salaadii inuu kusoo celiyaa laga raba mid walba inuu salaadii kusoo celiyo ayaa laga raba وعن زayd بن رم رaضي الله عنه qاaل إnaa anaga uu yihi زayd بن رم kunaa waxaan ahayn lanatakalam kuwa ku hadla في salaati salaada dhexdeeda عalىa cahdi نبي wqtigii nabiga slى الlaه عليه وasلم يukalimu أxadunaa qof naga mida wuxuu la hadli jiray صaaxibahu saaxiibkiis bxaajatii dantiisuu kala hadli jiray xataa nazlad ilaa ay soo degtay xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha wa salaati lwusطaa salaada dhexena ilaaliya salaada fadliga badan wa quumuu istaaga lilaahi alla dartiis u istaago ikhlaas ilaahay dartiis u tukada qaanitiina xaala atiin kuwa aamusan fa umirnaa waxaana la amray uu yidhi zayd ibnu arqam bisukuuti aamus wanuhiina waxaana la ka reebay can ilkalaami hadal mutafaqun calayhi walafdu limuslim bukhari muslim isku waafaqeen lafdigaan aan hadda akrinayna muslima iskale xadiidkan waxaa wariyey saxaabiga jaliilka la zayd zayd ibnu arqam ibnu zayd alansaari alkhasraji waxaa ugu horreeyuu ka qayb galay khandaq muraysicna waa la yidhaahdaa yowm uxud inuu yaryahan loo arko sidaasaa looga reebay sidaasaa looga reebay waa saxaabigii u sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalam munaafiqii yidhi lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alacazu minha aladal saxaabigaasuu ahaa munaafaqa yidhina cabdullahi ibnu ubay ayuu ahaa kadibna qur-aana ilaahay ku soo dejiyey zayd ibnu arqam u markhaati kaca ayaa ilaahay soo dejiyey wuxuu degay kuufa kuufuuna ku dhintay hijriyadu markay ahayd sanata amaanin wa sitiin lixdan iyo sideed hijriyadu markay ahayd u dhintay وعن زayd بن أرم رaضي الله عanه qاaل زayd بن أرم wuxuu yihi na in kunaa waxaan ahayn in kunaa wey in hushaniye kunaa waxaan ahayn in kunaa in hushaniye wey waa in mkaفafa min الثaqiila maahan waa waaa raba in waa mkaفafa min الثaqiilo damiiru shaniya ka xadsan marka in kunaa a la leeya in kunaa in hushaaniye kunaa waxaan ahayn lanatakalamu kuwa ku hadla fi salaati salaada calaa cahdi nabiy waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam waqtigii nabiga salaada dhexdeedaan ku sheekaysan jirnay awalu islaam yukalimu axadunaa qofkeen waa la hadli jiray saaxiibahu saaxiibkiis bixaajati dantiisuu kala hadli jiray marka salaada lagu jiro waxa weeyaan qofku qofka maaragta garabka ku haya ayuu dantiisa weydiisan jiray oo maalan waxa weeyaan wax walba kama wada hadlayaan laakiin dantiisa oo maalan wuxuu imaanaa salaadii oo lagu jiro garabku ku qabaan markaasuu leyahay ragcadaad maraysa markaasuu leeyahay ragca hibla khalaas intaas waa dantiisa marka wixii markaas dantiisaa weydiisana khalaas ee waa sheekaysan jirna caadiya ma marka qofka qofka saaxiibkiisa dantiisa weydiisan jiray xataa nazalad ilaahay soo degta markii dambe xaafiduu ilaaliya calaa salawaati salaadaha ilaaliya salaadaha oo dhan si guud ilaaliya oo waqtiyaalkooda arkaantooda shuruudooda waajibaadkooda wa salaati lwustaa salaada fadliga badanna si gooniya u ilaaliya waa salaada casir wey salaada casir wey khilaaf badan aa ka jira laakiin qowlka ugu sawaabsan waa saas labaatan qowl ay ahlucilmigu iskugu khilaafeen lakiin qowlka ugu sawaabsan waa qowlkaas adila cadcad wey wa quumuu istaaga lilah ilaahay dartiis u istaaga markaad tukaydaan alla dartiis haday ka noqoto waa ikhlaas ikhlaasaa laysamka qaanitiin xaalatiin kuwa aamusan markaad tukaydaan aamusan qunuudka macaani badan uu leeyahy macaani aad u badan uu leeyahy laakiin halkan waxaa loola jeedaa haddeer aamusnaan aamusnaan loola jeeda wuxu uhi zayd ibnu arqam fa umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus wanuhiina waana la ka reebay can ilkalaami hadal muttafaqun caleyh walafdi lmuslim marka xadiidkuna xadiistii ka horeydu ku macno yahay oo wuxuu tusaa in salaada dhexdeeda lagu hadla inay xaaraam tahay oo la nasaqay waxa way xukunkaas waxaan rabaa in in la rafciyey nasaqay maahan waa la rafciyey waa la rafciyey allah subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaaraka عlى nabiyina mxamed